bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalama calaa sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbi wasalam innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun meeshaan waxaan rabnaa inaan tacsiyo oga dirno sarkaalkii shalay ku geeriyooday magaalada baledxaabo maxamed ugeys dhamma maxamed ugeys taliyihii ururka labaataniyo toddobaad labaataniyo sideedaad ilaahay ha u naxariisto jannaatu firdowsana allah ka waraabiyo maxaa ugeys nin aan saaxiibannahay oo halgan dheer isla soo galnuu ahaa nin wuxuu ahaa wuxuu soo qabtay ee caddahay oo markhaatiyaal leh nin soo halgamay oo la soo diray nimankan khawaarijtoo nabaddiidku ahaa doolow raggi ka soo bilaabo uu ku jiraa gobolkan xoreeyey dee wuxuu tuutaha u gashtay waxay ahayd difaaca dalka iyo diinka iyo dadka tii ayadeedna wuu ku dhintay naxariista janna allaha ka waraabiyo si walba qofka wuu ku dhimanayaa ilaahay wuxuu qadara yuu marahayaa laakiin hadda sifada uu ku dhintay isagoo wuxuu dhintay dalkiisa iyo dadkiisa iyo diinkiisa difaacayo waxaana disha gacan ka xaqdaran marka awalan waxaan ma ogtahay samir iyo iimaan u dardaarmaynaa intii axbaabta iyo asxaabtii iyo dowladdii uu ka baxay iyo ma ogtahay guutada qaybta afartan iyo saddexaad guutada tobnaad dhammaan iyo ehelkii iyo qaraabadii dhammaan samir iyo iimaan allaha ka siiyo oo u horeeyaan hooyo iyo aabbo iyo ehel iyo qaraabo dhan samir iyo iimaan allah ka siiyaan leenahay asagana ilaahay subxaana wa tacaala jannaatu fardowso allah geeyo waxaa weye dee shaqadii uu ku jiray oo u dhaartuu ku dhintay waxaana lagu diray ma'amarad kolley annaga waxaan leenahay waa nabaddiidka nimanka khawaarijta ah maxaa yeele falkaas iyo falalkan xun oo guracan oo maugta gaadmada ayagaa ku shaqaysto waxaan leenaha marka samir iimaan allah naga siiyo asna naxariistiis janna allah ka waraabiyo de hawshii qaran oo uu haysay oo maogtahay uu u hayay dowladdana isagoo hayo oo kitaabkii uu soo maray uu ka soo bilaabay halganka doolow sida ayadaheedbu maogtahay ku dhintay oo nin wuxuu ah dalkiisii dadkiisi u shaqaynayo ilaahay subxaana wa tacaala annagana gadaashiinna ma fidmeeyo dee annagana shaqadaas waa ku jirnaa intaan ka dhimanayna annagana waa ku jiraynaa waa shaqo waajib ah oo na saaran oo naga saaran diilka iyo dadka iyo dalkaba naga saaran waay nama cabsigelinaysa marka waxyaalaha xun ay samaynayaan nimanka nabaddiidka ahoo maogta haddaan sii baaba'ayo waxyaalaha ay samaynayaan wax annaga hadda rajadanada dilayso ama maaragtay niyajab nagu keenaysa ma ahan intii aan noolnaho ee nafta nagu jirto ama gacantooda aan sababsanno ama bas allah noo imaadae aan noolnahay annagana waajibkaas waana saaranya saacad walba wakhti walbo inaan la dirirno kala dirirno dadka iyo dalka iyo diinkaa intaba waa waajibaadna saaran waxaan leenaha marka mar labaad iyo mar saddexaadba sarkaalkaas sarkaal qaran buu ahaa nin aad iyo aad noogu weyn buu ahaa saaxiibkanna ah wuxuu soo qabtay iyo wuxuu qabtoo dhanna markhaati madoonto oo mataqaanaa laga bilaabo doolow ilaa baar dheran joogna raggii soo xoreeyey intaas la soo diray nabadiidka u ahaa hal garaafana ay ku gaarin digaal walbana uu ku jiray laakiin qadarta maanta dhacday inuu ku dhinto ogtahay dhabarqabaryaal waxay maleegeen uu ku dhintay marka insha allahu tacaala samir iimaan allah naga wada siiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo carruurtii uu ka tegayna samir iimaan allah ka siiyo soomaalidii iyo gobolkii iyo dadku u shaqaynayan samir iimaan allah ka siiyo ilaahay subxana wa tacaalana waxaan oga baryaynaa inuu raxmadiisa iyo ridladiisa siiyo intaasa kusoo googoonasabilahi raxmaan raxiim innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun halkan waxaan uga tacsiyeynaynaa dhammaan ciidamada qalabka sida soomaaliyeed khaasatan qaybta afartan iyo saddexaad guutada tobnaad saraakiisheeda saraakiil xigeenteeda alifleyda iyo dableydaba waxaan halkaa uga tacsiyeynaynaa nin qaymo badnaa oo sargaal kabtan maxamed aweys cali oo ku geeriyooday magaalada balaxaawe ayaan halkan uga tacsiyeynaynaa dhammaan waxaan uga tacsiyeynaynaa ciidamada qalabka sida meel kasta ay joogaan ugu horeeya madaxweynaha qaranka oo taliyaha guud oo ciidamada ah iyo saraakiisha guutada uu ka tirsanaa iyo qaybta afartan iyo saddexaad dhammaantood halkaasaan tacsiyo uga diraynaa anoo wakiilka ah maamulka degmada baardheere waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto maxaa aweys nin gobolkan gedo tacab baran geliyuu ahaa nin wakhtiba geliyuu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala annakana gadaashii nama fidneeyo waxaan uga tacsiyeynayaa hooyadii iyo ehelkii iyo qaraabadii maxamed aweys dhibkaas geeridaas naxadinta le soo gaartay wuxuu ahaa salgaal qiimo badan oo gobolkan ka soo shaqeeyey kolley ilaahay subxaana wa tacaala wakhtigiis intuu ku ekaa waxaa waaye mas-uuliyadna waxay ka saaranta maanta hadduu asaga dhintay annaku ma garanayn maxaa aweys cadow uu shabaab aan ahayn uu leeyahay annaku ma garanayn shabaab baa cadow la ahaa haddee cid kale hadday cadaawad u haysayna annaku hadda ma ogin haddii dhagar kale loo mareegay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leeya ilaahay dhagartaas soo berberiyo waxaan ka codsanaynaa taliyaha ciidamada soomaaliya oo madaxweynaha qaranka ah iyo taliyaha ciidamada lugta iyo taliyaha xoogga dalka inay arrintaas si deganaan ah mas-uuliyad ay ku jirto ay u baaraan falkaas meeluu ka imaaday wuxuu ahaa ninkan kuma dhiman gurigiisa xaafaddiisa kuma dhiman taliskii asaguu xukumay ururka ah buu ku dhex dhintay arrintaasna arrin waxaa weeye aan caadi ahayn waayo oo dhibaato ku ah ciidamada qalabka sida soomaaliya dhibaato ku ah waxaan halkan ka codsanaynaa in dowladda ay samayso baaritaan lagu kalsoon yahay halkaas wixii ka dhacay wax dowladnimada ceeb ku ah qarannimada soomaaliya ceeb ku ah in taliyihii ururka xaradii uu xukumaya dhexdiis uu ku dhinto wax annaka iyo dowladnimada soomaaliyaba dhaawacayo wey ceebnu kaa ciidamada qalabka sida arrintaas marka waxaan leenahay cid kastoo mas-uuliyadda arrintaas wax ku leh inay u istaagto loo baaro si baaritaan madax bannaan in la sameeyo oo la baaro falkansu u dhacay mid lama celin karin ilaahay subxaana wa tacaala xilli ugu talagalay maxaa wey saacaddiis halkaasay ku ekayd waa dhintay waxaan rabnaa laakiin kuwa ka dambeeya mujaahidiinta asaga ka mid ah oo waddankii u dhimanhayo dhufeeska ku jiro oo dhaxanta jiifo isagoo habeenkii difaaca ku jiray oo godka dhaxanta ah ka soo baxaybaa xaradii meesha uu deganaa oo taliskii ahaabaa lagu dilay taasna xaq uma lahayn kuwa kale asaga la midka oo saraakiisha ah oo dhufeys ku jira haddaana asaga hadda baaritaan rasmi aan la samayn waxaaway saas oo kale ahaanaysaa waxaan kaloon ku darayaa sargaal asaga la mid ah oo sargaal qaymo badana gobolkan ka soo shaqeeyey wuxuu ku dhintay asagana amaamireed buu ku dhintay saasoo kale qarax baa lagu dilay sargaalkaas cid baartay ma lahayn dowladda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa saraakiishaas labada nin taliya bakaal kooke iyo maxaa aweysba baaritaankooda ciddii ku soqolle in loo diro waxaan leenahay dowladda soomaaliya labadaas sargaalba arinta siday u dhinteen waa isu yaro muuqdaan marka waxaan codsanaynaa ayadoon qofna loo dan lahayn in la baaro inaan qofna laisku riixriixaynan lahayn hebelaa ka dambeeyey waxaawey in la baaro si deganaana loo baaro arrintaan ka codsanayna dowladda soomaaliya ayadaa mas-uulka ah dadka meeshaan degan oo ciidanka saraakiish waxaan ayadaa mas-uulka ah inay qof qof u baarto arrintii ninkii lagu helana uu wajaho sharciga islaamka wuxuu qabo ee xeerkii ciidamada ay qabaan waxaan warkayga ku soo gebagabaynayaa shaqada gobolka ka socoto oo ama nabaddiidka lagula dagaalamahayo ama dowladnimada soomaaliya lagu garab istaagahayo geerida maxamed aweysma hor istaagayso way soconaysaa kumannaan maxaa aweys baa joogo kumannaan geesi baa jooga gobolka gedo oo u diyaar ah inay la dagaalamaan nimanka nabaddiidka ah oo diiday dowladnimada soomaaliya ka hor imaaday inay la dagaalamaan diyaar u ah marka waxaan rabnaa reer gedo inay iska dhaafaan waxyaabaha ay ka hadlahayaan maxaa weys waa dhintay nooma soo noqonayo waxaan rabnaa ilaahay subxaana wa tacaala inaan u barino jannadii fardows allah geeyo ilaahay ha u naxariisto walaalkanagoo allah hortanaada ha cafiyo annakana gadaashii ilaahay nama fidneeyo warkayga waxaan ku soo gebagabaynayaa reer godow waxaan rabnaa dowladnimada soomaaliya in la hor istaago ciddii dhagar wadda oo annaga reer gada ah ama reer jubbalandna dhagar nagu waddana waxaan ilaahay uga baryaynaa in ayadan ilaahay soo hanuuniyo oo jidka siraadalmustaqiimka ilaahay ku soo rido laakiin in la iska dhaafo waa tuhun iyo hebelo waa la tuhmahayaa iyo iyo waxaas waxaawaay waxay noqonaysaa wax shareecada islaamka dabamarsan insha allahu waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacala waxaan uga baryaynaa maxamed ciddii ciddii male arrintaa u maleegtay ilaahay asagaa arkahay ilaahay baan leenahay ha soo gacangeliyo insha allah warkayga intaasaan ku soo koobahayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu